baxniintii cutubka saddex iyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi curadyada oo dhan quduus iiga dhig wax alla wixii maxal furaa oo ku dhex jira reer binu israa'iil dad iyo duunyaba anigaa iskale markaasaa muuse wuxuu dadkii ku yidhi xusuusta maalinta aad masar ka soo baxdeen oo aad ka soo baxdeen gurigii addoonsiga waayo rabbigu gacan xoog badan buu idinkaga soo bixiyey meeshan waa inaan kibis khamiirsan la cunin idinku waxaad baxdeen maanta oo ah bisha aabiib oo markii rabbigu idin geeyo dalka reer kancaan iyo reer xeed iyo reer aamoor iyo reer xiwi iyo reer yabuus oo uu awowayaashiin ugu dhaartay inuu idin siinayo kaas oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan dee markaas waa inaad bishan dhexdeeda dhowrtaan u adeegiddan ilaah toddoba maalmood waa inaad kibis aan khamiir lahayn cuntaan oo maalinta toddobaad waa inay iid rabbiga u ahaato oo kibis aan khamiir lahayn waa in la cunaa toddobada maalmood oo dhan oo waa inaan lagugu arag kibis khamiirsan ama waa inaan xataa lagugu arag khamiir tan iyo xuduudkaaga oo dhan maalintaas waa inaad wiilkaaga u sheegtaa oo waxaad ku tidhaahdaa waa wixii rabbigu ii sameeyey aawadood markii aan masar ka soo baxay oo waxay kuu noqon doontaa calaamo gacantaada saaran iyo xasuus indhahaaga u dhaxaysa in rabbiga sharcigiisu afkaaga ku jiro waayo rabbigu gacan xoog leh buu kaaga soo bixiyey dalkii masar sidaas daraaddeed waa inaad amarkan haysaa xilligiisa oo aad dhowrtaa sannad ilaa sannad oo markii rabbigu ku geeyo dalka reer kancaan siduu ugu dhaartay adiga iyo awooyaashaaba oo uu ku siiyo dee markaas waa inaad rabbiga goonnii ugu socdaa kulli intii maxal furta oo dhan iyo intii xoolaha curada mid kasta oo laba rabbigu waa iska lahaan doonaa oo curad kasta oo dameera waa inaad ku madax furtaa wan yar oo haddii aadan doonaynid inaad madax furto dee markaas waa inaad luqunta ka jebisaa oo dadkaaga curadyadiisa oo dhan waa inaad wax ku madax furtaa oo dabadeeto markii wiilkaagu wax ku weydiisto oo kugu yidhaahdo waxan waa maxay waa inaad ku tidhaahdaa isaga gacan xoog badan baa rabbigu nagaga soo bixiyey masar oo ahaa gurigii addoonsiga oo markii fircoon dooni waayey inuuna sii daayo waxaa dhacday inuu rabbigu wada laayey curadyadii sidaas daraaddeed baan rabbiga allabari ugu bixiyaa wax alla wixii maxal fura oo dhan oo ah inta lab laakiinse dadkayga curadyadiisa oo dhan wax baan ku madax furtaa oo waxay kuu noqon doontaa calaamo gacantaada saaran iyo wax ka laalaada indhahaaga dhexdooda waayo rabbigu gacan xoog badan buu masar nagaga soo bixiyey oo markii fircoon dadkii sii daayey ilaah kuma uu kaxayn jidka dalka reer falastiin inkastoo uu kaasu dhowaa waayo ilaah wuxuu yidhi waaba intaasoo dadku markay dagaal arkaan ay qoomameeyaan oo ay masar dib ugu noqdaan laakiinse ilaah wuxuu dadkii u horkacay waddada la wareegta cidlada ku agtaal badda cas reer binu israa'iilna waxay masar ka baxeen iyagoo hubkoodii sita markaasaa muuse wuxuu qaaday lafihii yuusuf waayo yuusuf aad buu ugu dhaartay reer binu israa'iil oo wuxuu ku yidhi hubaal ilaah waa idinsoo booqan doonaa ee lafahayga waa inaad halkan ka qaadaan oo waxay socdaalkoodii ka bilaabeen sukot oo waxay degeen eetaam oo ku taal cidlada qarkeeda rabbiguna inuu jidka tuso aawadeed ayuu maalintii hortooda socon jiray isagoo ku jira tiir daruura habeenkiina tiir daba inuu iyaga u iftiimiyo si ay u socdaan had iyo habeenba tiirkii daruurta ahaa oo maalinta iyo tiirkii dabka ahaa oo habeenka kama ay tegin dadka hortiisa